wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay maanta ku dhawaaqday dhammaan dugsiyada waxbarashada ee ay degan yihiin dadweynuhu ay la baneeyo iyadoona wasaaraddu sheegtay in qorshaha dhismaha iskuulladan haatan ay diyaar yihiin xogayaha joogtada ah ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare mudane xasan maxamed cali taata ayaana ku dhawaaqay xogtan ku saabsan in dhammaan laga guro dugsiyada waxbarasho ee gacanta dadweynaha ku jira
iskuulladii dowladda oo ay dadka degan yihiin ma aha iskuul iskuul lagu dhigta maaha iskuullada ay dadka degan yihiin oo danaha kale lagu isticmaalo ama dad barakacyaal ha deganaadaano ama dad kale ha deganaadaan iskuulladaasna ilaa iyo afar iyo toban iskuul oo gobolka banaadir ku taalo waraaqahoodii way qoran yihiin waxaa ka mid ah iskuulkii jenaraal daa'uud oo sare jenaraal daa'uud hoose dhexe oo ku yaalla degmada yaaqshiid waxaa ku jiro iskuulkii weynaa oo maxamuud axmed cali oo kaaraan ku yaalay fagax oo iskuul weyn ahaa warqaddiisa mar horaa la qoray guddoomiyihii horaa qoray waxaan rajaynaynaa guddoomiyaha cusubna inuu fulintiisa ku dhaqaaqo degmada waxaa la siiyey ogeysiin waa la siiyey boliiska waa la siiyey amarkaas waa la bixiyey in iskuulladaas laga baxo waxaa ku jiro afar iyo tobanka febraayo iyo waxaa ku jiro ilaa iyo afar iyo toban iskuulaa ku jirta iyo iskuulladaas waxaa la rabaa marka dadku hadda waa la isticmaalayaa qarashaadka lagu dhislaya waa loo haayaa waa diyaar dadka waxaan u sheegaynaa inay isku diyaareen inay meeshaas ka baxaan si iskuulka loo dhiso sebtembarna looga faa'iidaysto oo ardada maaragtay brivate ka dhigato iyo kuwa aan awoodin oo guryaha lagu haayo oo aanan lacag iska bixin karin say u helaan iskuul lacag la'aana maxaa yeel iskuul kastoo la dhiso waxaa loo hayaa macallimiina loo haya waxaa loo hayaa maamul marka dowladdu diyaaray u tahay waxaan rajaynaynaa inay soo noqoto nidaamkii annaga iyo odayaal kaloo meeshaan jooga laga yaabe inay soo gaareen ee wax ku soo barteen oo ay ahayd waxbarasha lacagla-aan ah maxaa dugsiga hoose dhexe ilaa iyo jaamacadda waxay ahaan jirtay lacag la'aan waxaan rajaynaynaa inay taas soo noqoto insha allahu tacaala tanna waa bilowgii xabar waxaa ku taala hadda ilaa iyo afartan iskuul afartan iyo laba iskuul oo lacag la'aanha ku jira waxaan rajaynaynaa kuwaa la dhisaayo o dhan inay saas noqdaan iyo kuwa kalena la wareegi doono marka waxaan rajaynaynaa communitiga iyo maamulka degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolladoo dhanba hadda gobolada walba gobol walba laftirkiisa waxaa ku jira ilaa afartan mey iskuul oo lacag la'aana oo ay dowladahu la wareegeen iyo qaar dowladdii hore dhistay oo lala wareegay iyo qaar cusuboo hadda la dhisaayo macallimiintiina way joogaan oo ilaa iyo state walba wuxuu haystaa siddeed boqol iyo konton macallinuu haystaa iyo maamulayaal iyo waxay haystaan district education officer guddoomiyihii maaragtay degmada oo waxbarashada ee dadkii ka shaqaynaya xogaha ururinaya intaas dowladdaa wada bixaysa qarashkooda hadalkan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee ah in la baneeyo goobaha waxbarashada ah ee dadweynuhu gacanta ku hayaan ayaa ku soo aadaya sida wasaaraddu dadaal xoogan ugu jirtay sanadihii ugu dambeeyey sidii dib u daactir ah lagu sameyn lahaa goobaha waxbarashada iyo tayeynta manhajka